bismi illaahi raxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran akhyaale waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dalka oo dhan laga qaban doono doorasho dadweyne shaqo joojin lagu sameeyey madaxii xafiiska doorashada maamulka koonfur galbeed faahfaahino ka soo baxaya al-shabaab lagu duqeeyey shabeellaha hoose maamulka waqooyi bariyo oo markala taageeray wax kabeddelkii dastuurka lagu sameeyey warka caalamkana waxa aad ku dhegeysi doontaan wasiirka arrimaha dibadda iiraan oo sheegay in burburka shucaac ah wuxuu soo afjari doonaa nolosha waddamada khaliijka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka oo dhan laga qabanayo doorasho dadweyne isaga oo ka hadlayay kulan xisbiga cadaaladda ee wadajirka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa khudbad uu u jeediyey xildhibaanada golaha deegaanka gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka oo dhan laga qaban doono doorasho dadweyne isaga oo ka hadlayay kulan xisbiga cadaaladda iyo wadajirka soomaaliyeed madaxweyne ayaa khudbad u jeediyey xildhibaanada golaha deegaanka gobolka banaadir ee ku soo baxa doorashada golaha deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay xubnaha ku soo baxay doorashada golaha deegaanka gobolka banaadir inay u adeegaan bulshadii soo doortay waa kan xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya culayska intuu la egyahay waxyaabaha dadka oo diidan nidaamkan dimuqraadiyeynta iyo local counsilska iyo waxaan iyo in la dadejiyo xukunka hoos loo dajiyo waxay leeyihin war dadkaan la doortay hore aniga beri waa lay doortay aniga ma yeelayo dadkayga lacagtiisa intee la geey intee laga dhaco dhaha intee la geey inuu dhaho xaqu u leeyahay laakiin waa loo sheegaa meeshii la geeyaa loo sheegaa saas waa run in lays xisaabiyo oo war meeshaan lacagaa laga daldalay xaggee lacagti xaggee aadi war intaan xaggay ku baxday intaan xaggay ku baxday intaan xaggay ku baxday in la is yiraado way furan tahay laakiin institutionska dowladnimada dhexdeedaan isku leenahay ma isku dacaadeyneyno ma isku caynayno ma isku aflagaadaynayno muxuu ahay mekanism ay dowladdu leeda lagu xisaabtamo kaasaan u maraynaa laakiin dadkaaga codkooda inaad ku hadashid oo masaalixdooda aad ka hadashid markaan leeyahay siyaasadda madaxa masaalixda qofka siyaasad ma aha cashuurtii laga qaaday dadkayga xaggee ku dhammaatay inaad tiraahdo siyaasad ma aha dadkaani abuusa lagu hayaa waa lagu xadgudboha dhibaa lagu hayaa inad tiraad siyaasad maaha ayagana sidoo kale waxa ku maqan dowladnimada waxaan idinkama mudna dhaafa inaad tirahdid ama waxaanay dowladnimada idinka mudan tahay keena inaad tirahdidna ayadana siyaasad maaha waa sidoo kale marka dhallinyaro mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waa isku soo noqnoqon doonaa laakiin waxaan rabaa gacmo daahiraha wax daahiriyaa la yidhi war adiga horta qalbigaaga iyo niyadaada aragti yeelo aragtida aada yeelanaysidna kuwii lalahaan jiray adoo wax cusub raadinaya khaldan laakiin wixii shal lagu soo qaldamay intaad ku noqotid haddaa qaldantid qof dabaalaha tahay laakiin adoo wax cusub iyo tallaabo cusub iyo maxaan ku irahday innovation raadinaayo fikir cusub dhalinaayo wax cusub curinaayo haddaa khaldantid waa lagu qaadan karaa waa la aqbali karaa ha laakiin shalay kii kaa horrey meesha ku qufay oo ku qaldamay oo kii ka sii horreeyey oo ku qaldamay haddana haddaad ku qaldanta adiga de markaas damiinaad tahay qof damiinaad taha lagu dhaha ama waa ugu talageliyaa lagu dhaha kas ula kac u yeela la dhaha waa ogaay in meeshaan waddadaani aanay meel tegin waa ogaay waa lagu dhaha dadkeenna isbeddeluu u baahan yahay isbeddelku waa xanuun badan yahay waa dacaayad badan yahay waa lagu dacaayadaynaa waa lagu eedaynaa haddaad eedda ka cararto oo dacayadda ka cararto oo reer hebel yay ku eedin aad istiraa oo saaxiibkaa hebel ama saaxiibadaa hebel yaanay ku eedin aada istiraa oo waxaan amaa ku fashilantaa aada istiraa meel tegi maysid ogaaw bartiis yaqaan bar uma korortaa noqonin wixii la samay jiray waa naqaanaa wixii nooga soo bixi jirana waa naqaanaa waana anfici waayeen inaan soconno oon meel cusub iyo wax cusub iyo waxa aan rabno oo qalbigeenna ku oodan inaan tagnaan rabnaa marka dhalinyaro mar kale iyo mar kale waxaan aada iyo aada idinku dhiirin gelinaa idinku bogaadinaa in aad waxqabad u dhaqaaqdaan maxaa u qaban kartaa degaankaaga war maxaa qaban kartaa kow lama saddex baahiyadooda ka jirto ma qaban kartaa maya maxaa qabataa halkaanaan qaban karaa halkaas qabo kaas ma qabsoona haa muga tiraadaad kuwa kale u soo jeesan kartaa deegaanada baahiyada ka jira waa badan yihiin prioritiska ama hortabinta leh waa badan yihiin xulo kuwa ugu da- ku- ugu muhiimsan kow lama saddex intaana aniga wax ka qabanaa saddexda bilood soo socoto lixda biloodoo soo socoto sanadka soo socdo qofkaan qorsho samaysanin ama hay-addii institutionkii aan qorsho lahayn waxaa u qorshaysan inuu fashilo haddaadan qorsho lahayn qorsho fashil la yidhaha meel ku yaalloo ku sugaayo kaasaad ku dhammaanay sidaas daraaddeed qorsho lahaw qorsho yar oo gaaban oo aad xaqiijin kartid lahaw markaad xaqiijiso jaranjarta tallaabadeeda midba mar lugta la saaraayo si guriga muxuu tobanka dabaqa loo koro oo kala waayo hooska bilaaba adoo dhulka joogtid dabaqa shanaad ku boodha isdhehe kan koowaad ka bilow tallaabta jaranjarta tan ugu hooseysa ku istaag tan labaad ku istaag derbiga sii qabso haddaa gadaal usoo noqotid haddana noqo kusii noqo meeshaad ku gaaraysa meeshaas waa ha rajaynin in ay wax walba waxa ugu qurux badan beriga adiga aa gaartid laakiin wadadii lagu gaari lahaa doorashooyinaan samaynay boqol kiiba boqol sidii la rabay dadkii la rabay tiradii la rabay wixii la rabay boqol kiiba boqol ma aha waa ammaanaa aaday u qurux badnaa inaan dhahna laakiin haddana weli wuxuu meel kasii qurxan oo la gey karay lahayd laakiin waa bilownay yaa waa ninka beri inta talada yimaado maanta annagaaba joognay beri inta talada yimaado dhahayo eh, muxuu ahay degmo hebel waxaan u magacaabay guddoomiye sheekadaas waa la soo xiray beejkaas taariikhda waa la laabay deg- degme hebel waxaan u magacaabay guddoomiye heblo ama guddoomiye heblaayo iyo muxuu ahay degme waa baxnayo counsilkii degmadaa soo dhisaynay sheekadaas waa dhammaatay taariikh taariikh waayo dhallinyarada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa meel kasta ay dalka ka joogtane ha u diyaar garowdo in ay doorasho galaan isdoortaan degaankooda ay ayagu maamushaan shaqo joojin lagu sameeyey madaxii xafiiska doorashada maamulka koonfur galbeed sumeeye daare ayaa faahfaahinaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha ayaa si rasmi ah shaqo joojin ugu sameeyey agaasimaha waaxda shaqada ee guddiga cabdifataax cabdulaahi maxamed kaas oo ahaa madaxa xafiiska doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed go-aankan ayaa lagu sheegay mid ku salaysan xeerarka iyo habraacyada u aad u degsan guddiga gaar ahaan kuwa la xiriira hanaanka shaqada iyo howlwadeenada guddiga guddiga ayaa caddeeyey in tallaabadan ay qeyb ka tahay ilaalinta nidaamka iyo hufnaanta shaqo ee hay-adda sidoo kale guddiga doorashada ayaa faray dhammaan hay-adaha iyo waaxaha la shaqeeya guddiga inay u hogaansamaan go-aankan isla markaana ay joojiyaan wada shaqeynta la xiriirta xilka uu hayay mas-uulkan ugu dambeyntii guddiga ayaa sheegay in shaqo joojinta ay dhaqan gashay maanta ay taariikhdu tahay afarta bisha afraad ee abril saaxiib aabbaha kula hadlaya faahfaahina soo baxaya ayaa sheegaya in al-shabaab lagu duqeeyey shabeellaha hoose xuseen maxamed ayaa faahfaahinaya ciidamada hay-adda sirdoonka ee sugidda qaranka niisa oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalladan ayaa lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo lagu burburiyey xarumo iyo gaadiid ay kooxda u adeegsan jirtay farsamaynta miinooyinka iyo weerarada qarxiyada wararka ah ayaa sheegaya in howlgal ka dhacay deegaanka kunyabarow lagu dilay lix ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab halka lagu burburiyey gaadiid iyo xarumo muhiim u ahaa kooxda maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kale howlgal kale oo ka dhacay deegaanka tugaarey ayaa lagu dilay saddex xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana la sheegay in qaar kale oo ka tirsan maleeshiyaadkaasi ay ka farxadeen deegaankaasi tugaarey oo weerarka ay ku qaadeen ciidamada saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in howlgalladan ay qayb ka yihiin dadaalada lagu wiiqayo awoodda kooxda maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana lagu xoojinaya amniga iyo xasiloonida dalka dowladda ayaa ugu baaqday shacabka in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga islamarkaana ay soo gudbiyaan xogta oo la xiriirta dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka al-shabaab dagaalamayaasha al-shabaab ayaa warar ay ku faafiyeen barahooda bulshada waxaay ku eedeeyeen in maraykanku uu dhowaan duqeeyey dad shacab ah iyo sidoo kale cilbiyood ay biyo ka dhaansan jireen maraykanka iyo dowladda federaalka ayaa dhinacooda horay waxa u sheegeen in ay beegsadeen goobo ay maleeshiyaadka ku diyaarinayeen qarxay ay sheegeen inay doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan halkaasi maamulka waqooyi bari ayaa markala taageeray waxbedelkii lagu sameeyey dastuurka dalka cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya waxaa maanta magaalada laascaanood ee dowlad goboleedka waqooyi bari ka furmay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari kaasoo ay soo xaadireen inta badan xildhibaanada dowlad goboleedka waqooyi bari madaxweynaha maamul goboleedka waqooyi bari ee cabduqaadir oo cali firdhiye ayaana haddaha furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka isagoona halkaas ka jeediyey khudbad uu kaga hadlay xaalada deegaanada maamulka waqooyi bari iyo tan dowlada federaalk ee soomaaliya cabduqaadir oo cali firdhiya hogaamiyaha maamulka waqooyi bari ayaa la sheegay inuu markaasi si buuxda usoo dhaweeyey dastuurka wax laga bedelay dowlada federaalk ee soomaaliya isagoona ku tilmaamay tallaabo muhiim u ah dhismaha dowladnimada sharciyada hay-adaha iyo xoojinta nidaamka dimuqraadiyadeeda sida markaasi la sheegay madaxweynaha maamulka waqooyi bari ayaa la tilmaamay inuu cadeeyey in xukuumaddiisa ay xoogga saareyso hirgelinta doorasho qofi coda si shacabka ay si toosa ugu doortaan hogaankooda iyo wakiiladooda taas oo ku tilmaamay tiir muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waxaan soo dhaweynayaa dastuurka wax laga bedelay waxaana si dhab ah ugu shaqeynaynaa hirgelinta doorasho qofi coda ayuu yidhi hogaamiyaha maamul goboleedka waqooyi bari cabduqaadir oo cali firdhiye oo markaasi ka hadlayey furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya si kastaba haatee dowladda soomaaliya ayaa ka shaqeynaysa hirgelinta doorasho qof iyo cooda iyadoo markaasi hadda ay si buuxda ee gacanta ugu hayso dowladda maamul goboleedaha galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo maamulka waqooyi bariye halkaadna dhegeysaneysaan waa radio joor markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ninka lagu magacaabo cabaas caraagji ayaa ka hadlay weerar la sheegay in uu ka dhacay mil u dhow warshada tamarta nucleerka ee busheera isagoo arrintaasi ku qoray baraha bulshada ayuu wuxuu yidhi ma xasuustaan caradii reer galbeedka ee ku aadaneed wixii ka dhashay warshada nucleerka ee sobersey ee ukraine sbesiga israa'iili iyo maraykanka waxay hadda afar jir duqeeyeen warshada bushra saameynta haraaga saameynta haraaga sunta nucleerka waxay soo afjiri doontaa nolosha caasimada dalalka khaliijka g c c ee ma ahan teheraan weerarada lagu hayo xarumaheena kiimikada waxay iyaguna si weyn u xoojinayaan ujeedooyinkeena dhabta ah maraykanka iyo israa'iila ayaa ilaa ay hadda xaqiijin inay ku lug lahaayeen weerarkaasi iyo in kale akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caaweyna soo gaaray halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warka waxaa idiinla socodsiinayay anigu cabdiqaadir maxamed iyo maanaha waxaa soo saaray cali maxamed wasameya cali kabin caliika dhanka farsamadana waa axmed shariif sabka cidduu warka egaseegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay sidaas iyo ammaano allah